annaxwu tacalumu naxwi calaa man shaksi waajib ku ah oo xaq ku ah calaa man shaksigii dalaba xadiidka dalbayay wey taasi iyadu waa mid oo waxa wixii aad kaga badbaadaysay laxniga icraabeed dee taas aad kaga badbaadaysa waa taa hore walakdu qaadasho min afwaahim culimada mutqiniinta ah ee dabdiga iyo isqaanka eerka u ah afaskoodii axaadiistii lagaba qaato lal kutubi laa min alkutubi kutubtii aanu ruuxu ictimaadsan oonu kutubtii kaba qaadan ayaa adfacu u reelitaan iyo daaficin badan litasxiifi tasxiifkii oo xagga tasxiifkan aan khada icraabeed ahayne khada ah kale asmaada iyo alfaada kuba imanayana ruuxu siduu kaga badbaadayaa waxa weeye waa isagoon ictimaadsan un waraaqo iyo suxuf iyo kutub wixii uu ku arkay oo saacan kuba aqriyin waayo kutubtii isma furfurayso ee culimada mutqiniinta iyagu wax dabdiyey afkooda uu ka qaado waxyaalahan taasi waa waxa bal markaas xagga tasxiifana uu kaga nabadgelayo ee fasmac wax maqal oo waxa aan kugu naseexeeyey maqal wadab iyada ijtihaado waxaad nafta dee waxa weeyaan aada ku dadaashaa oo aada ku daasaayo dee aada isku hawshaaba qaadasho a dadka iyagu mutqiniinta afkooda aada kala qaadato ee iyagu aqoonta u leh aan ahayn kuwa iyagu muddaciinta ah ama iyagu dee aanad kutubtiiyo waxyaalahaasun aanad gaar ahaantii ugaba qaadan walkaas oo markaa labadan xaalo naxwadiina laxnigii baa lagaga badbaadaya ruux hadduu isticmaalkeed yeesho qaadashada dadka iyagu isqaanka iyo waxa weeyaan cilmiga u heltaa iyo dabdiga afkooda lagaba qaatana tasxiifkii ka imanayay kutubta unoo dee siinay kutubta waxa weeyaan qaadashadeeda tasxiifkii kaba dhacayay ayaad kaga badbaadaysaa ama akhbadii kale ad kaga badbaadaysaa eba labada arrimood ku dadaal si aad laxnigii iyo tasxiifkii baad ugaa nabad gashoon walakdu min afwaahim haddaba qaadasho laga qaato min afwaahim waa dadkii culimada ah min afwaahi ahli lcilm wa dabdi lagaba qaato lalkutubi laa min alkutubi aan kutubtii lagaba qaadan ayaa adfacu daaficid badan oo litasxiifa xagga tasxiifka iyada u reebitaan iyo riixid badan oo wixii lagaga nabadgeliya tasxiif waa taasba ee fasmac maqal nasiixadaasoo wadab macnaha ijtahid watcab fii akhdihi min almutqiniin waxaad ku dadaashaa oo naftaadiina kuba hawshaa ku shuqlisaa inaad dadka mutqiniinta afkoodii kaba ururto sidaad kaba qaatid isilaaxu laxni walkhaday laxnigii iyo khada-ii isagoo xadiidka dhexdiisa ama sanadkii dhacsi isilaaxiisii la hagaasinayay oo wuxuu u wadaa adiga kitaabkaagii aada dee qoratay aada babdisatay saxatay ayaa kelimo ama laxni icraabeed bih ay kuga sugan tahay waa si aada u qoratay ama khada kale oo xaggaasa markaa taqyiir kale iyo tasxiif ama kaba yimi taxriif kale ayaa kuga sugan balseebaa khada caynkaasee riwaayadaadii galay iyo sii dee wixii nuskadaadii aada qoratay sheekhaadii kaba qoratay loo hagaajinayaa siibuu markaa abyaaddan inoo soo socota haddii ala idhaah uu sheekhu kaga hadli doonaa iyo waxyaalo uu raaciyeyba oo wuxuu uhi wainataa hadduu yimaado fi lasl wa asalkaagii iyo asalkii uu ku yimaado laxnun laxni aw khada-un aw khada dee baa wasankaan aqrinayna aw khada-un ama khada kale dee wainataa khada waa halku markii hore tasxiibka kaba cabiray laxni baa yimo waa laxni icraabeed ama khada kale ayaa yimo waa khada aan laxniga icraabta ahayn kitaabkiina waa kuugu sugayo isagii buu dhacay dhexdiisii buu dhacay waana asalkaagii dee kollayna kitaabkii aad kaba qoratee sheekii iyo nuskadii asalka u ahayd ama furuucdii laguba saxay wax ku sugnaa weeyo wax xaggaaga ka dhacay maaha seebaad iyo markaa waa sii riwaayadaadii bay tani kuba jirtay seebaa lagu islaaxina wuxu uhi faqiila waxaa la yidhi yurwa waa la warinayaa khada'a ama laxniga kayfa si jaa uu yimi ayuunbaa loo warin haladan xaala kawnihi haladan ama haladan halad ahaan si uu yimi o waa kayfa jaa kaladu qaladkiis si uu yimin baaba laguba warinayaa baa la yihi oo taas baa la yidhi o waa si dee qoloyin aad waa kuwi aan dee macno in wax lagu wariyana iyagu diidanaa laftiga aad iyo aada uguba deganaa waana dee nooc yar tasadud oo aada u yar fog qalab meeshii jira un jiinkii u weliyo saasun kuba jaa hataa taabanin bal markaa taas waa la yidhi oo culimada qaar waa sida maxamed ibnu sirin iyo cabdullahi ibnu sakhbare iyo laga soo wariyey wa madhabu lmuxasiliina raggii adugu wax kasbadee cilmiga xasisaday dee waa raggoodii waaweynaa madhabtoodu waxa ay tahay yuslaxu khaba-a waa la hagaajinayaa ama laxmiga waa la islaaxinayaa wa yuqra-u waa la aqriyayaana asawaabu siay sawaabta ahayn baa la aqri oo saas laguma daynayo laxmigii ama khaba-ii waa la islaaxin islaaxna imika uma wado kitaabkii waa dhexdiisii la masaxaya taasi way noo dambaysaa ee waa xaggii markaad aqriyaysid ama sanad khaba-ani ha ahaado ama dee laxmi kaleo ku yimid kelimaadki iyo alfaadii xadiidka haba ahaadee waa la islaaxin oo sii sawaabka ahayd ayaad aqriyo hortaad kuga horreysiin wahuwa markaa in la islaaxiyo oo sidaa sawaabkaa la aqriyo ayaana alarjaxu qowlka raajixnimada badan ah fi laxmi laxmiga fiigiisii laxmigii alfaada dhacay xagga icraabeed kaasoo laa yakhtalifu aanu iskilaafahayn almacnaa macnuu bihi marka la eego laxmigan iyo khaba-an icraabeedee jira sii sawaabka ahayd iyo san laxmigu ku yimi wax macnuu isbedelaya iyo wax takyiir oo xadiidkii ku imanayaa ma jirto haddaba laxmiga caynkaasi ina wax macnihii isbedel aanu kuba iman ahayn xaaladii hore iyo xaalada dambe laguma saxayo iyada qowlka raajixi waxa weeye in la islaaxiyo si sawaabtahayd laba aqriyo bal taas waa qiraa'ada ayaa loo jeedaa laba aqriyo wasawaduu waxay sawaab ka dhigeen alibqaa lafdi ahaan iyo kelima ahaan qoraal ahaan in la baaqi yeelo kelimadii oo kitaabkii lagu daayo wixii khaba ama laxmigu kuba sugnaa maca tadbiibihi dabo iyadoo loo yeelo dabadna waa kaynu soo maro wuxuu haddii khalal kuba jiro ama nafsi uu kuba sugay adigu khalal halkii tasixaya tadbiibka ama tamriidka waa kaynu soo maro tadbiib ama tamriid waxay saab aan dee keliya oona xadi laba socon oo xarafkii bal markaas ama riwaaye ahaan hauga yimaadee macno ahaan u faasidka ahaa ama dee khalal uguba sugnaa lagu dul qoro iyadoo dee haamishtiina lagu sheegayo si sawaabka aydtaynu soo maray haddaba dabadaa iyadoo tabiibka ama dabadii loo yeelayo calaamadaa tilmaamaysay meesha khalal inuu jiro ama fasaad jiro la dul qorayo ayaa in la baaqi yeelo kelimada sideedii lagu daayo taas bay culimadu sawaab ka dhigeen waayo kolkol dadku markay waxyaalaha kuba dhiiradaan kelimada ansaxan kelimada ansaxan oo kale kalkal kelimadii uga jire iyagoo iskaba sawaabaa ruuxa uu qaadan karaa inay qalab jiro uu markaa wixii intuu saxay uu ahaan karaa waxaan u bedelayba wixii uu markaa sawaabka ahaa oo tii uu bedelayba ay sawaabkahayd baa noqon kartaa haddaba intuu calaamadii tamriidka ama dabada kuba qoro wayudkaru markaa la sheego asawaabu wixii sawaabkii jaaniban ay fi jaanib ilkitaabiya waa haamishka ama xaasiyada laguma sheego waa dee kelimadii khaba ahayd halkii ku toosnayd saynu soo maray ee kitaabka haamishkiisa ahayd ama xaasiyadiisa ahaydna sawaabtii lagu qoro iyadoo kelimadii ay seedii ugu qoran tahay gudaha oo calaamadiina ay leedahay kada saasaa can akari siyuuki sheekhyada intooda badan naqlan xaal ay tahay werin iyagii laga soo wariyo qaadiciyaad uu kaba soo wariyey ukida la qaato sheekada intoodii badnayd iyo culimada intoodii badnayd qowlkoodu wuxuu aha inaan kitaabka isaga la taaban ee calaamada inta loo yeelo halkaa muqaabilkiisa sii sax ahayd ama sawaabka ahayd la qoro laakiin marka la aqriyayo ha la horreysiiyo qiraadii sawaabka inta kalena waa la ishaari un markaasma weyn kada naqali suyuuki naqlan xaal u yahay dee naqlin iyaga laga soo naqliyo waa qaadiciya ba kitaabkiisa ilmaca kaba soo naqliye ukida laba qaata wey kawal bad-u bilow bisawaabi ka isagu sawaabkaa marka la aqriayo lagu bilaabo la horreysiiyo ka kalena laydhaha dee saasaa riwaayadayadii dhacday ama kedee nusqadayadii ayaa awlaa mudan waa sadu taas baana toosni iyo sawaabnimo badanoo hadduu laydhaha horta khada iyo ha horreysiiyo marka dambana ha sheegay inay khadatoo sawaabkii iyadoo xadiidkii rasuulkaba uu yahay alfaadiiba ay tahay rasuulki ilaahay buu waxaan dee isagii kaba dhicin buu u tiirinayaa markaas ee horta sawaabka ha lagu bilaabiyo saa qiraa ahaan loogu saxay iyadoo qoraalku uu si kala yahay dabadeedna hala sheego riwaayada wixii dhacayba weye wa aslaxu lislaaxi islaax wax la islaaxiyo oo khada ama qalad meeshii dhacay oo kitaabkii dhacay la islaaxiyo ka ugu toosni badan waa ka ugu fiican ee ugu mudani waa min matnin warad idaa kaana hadduu yahay ma'kuudan mid laga qaatay min matn matni kale oo warada soo arooray kaas baa wax lagu islaaxiyo xadiiskii oo lagu soxoba isagii uguba mudan oo ugu fiicanba bal iminka intan abyaadan waan ku laabi doonaaye sheekhu wuxuu inoogaga hadlayaa had iyo goor basar camalkii lagama waayo qalab lagama waayo laxmina lagama waayo he waa baskashadii ubaa dhibta leh khada ii kale tafsiif iyo taxriif anaa basar way ka dhacaysaa raggii akaabirta ahaaba de waxa weeyaanuun xataa dee wax ka dhaca waa jirayeen oo waa la helayay iyaguwa qalado ba markaas iskaba daayada xagga laxniga icraabeed waa iskaba badnaa oo rag badan oo dee cilmigan kuba shuqloonaayo culumta kale oon xaggaa cilmiga kale naxwo ama aan halaag u dambin amaan isticmaal fiican kuba lahayn haw qalada ay bal markaasi waxa weeyaan ka dhacayin baa jirtay oo kale de kutubta wararkoodii iyo qisooyinkoodii iyo waxyaalahaasi naguma sugayn maxamed ibnu usamaha markii dhawa sheegayoo kale ayaa maaligu iyadoo saatiisa ay la joogto ayaa wuxuu wariyey hadal ah dee markaa ibnu cumar kalaamkii waxaa la arkay abihiina wax lagaba soo naqliyey oo hadalku u ahaa ibnu cumar awlaadiisu laxniga ku garaaci jiray dee cali bn abi daalib iyo qolooyin saxaabadiya lagaba soo naqliyay qalabka ay galaan ee laxniga dee markii dambe dad badan ay isdhex galeen ee luqadoodii ay dee sariiqadii ay isbedeshay ay u baahantayba dee dadkii inay halkay luqadan iyagu iskaba baranayeen iyo naxo show sawaabta ay u baahantayba waxbarasho iyo carruurtooday ku urayn jireen waa ebin jireen qaladadaa iyo laxniga caynkaasi ay gelayaan oo kaleo sii markuu soo naqliyay bacda asxaabay yidhaaheen idan adu ama dadkii sogay barhkood idan laa tujaayilu biratu isag haddii dee taa xadiiskaas aan ku dhaqano hadiyo goor waa la garaaci laawod oo waxa kula socda waa isaga laxdi badabana beesha markaasoo umuuraha ay kama dhacayeen xadiiskiina waa warinaya ama asarkio haddii dee ujeedada xadiiskaas saa u qaadano waxay ahaan hadiyo goor oliinanay de adiga markaas say kama cabireen isag ama duburak aanay faaruqeen ama dee wax lagugu cidbinayo hadiyo goor aan la waayen markaa taas laxmig iyadoo iska banaan jiray kollay taas eedakadaan kale kaba roonaayeene inta badan markaa afwaahi ay kaba qaataan magacyo minhayseedii u dambiyaan ama alfaadaha kala imanaya taas walow dee ragga qaarkoodna ay kaba dhacday iyagu aad bay ugaba roonaayeen oo dadka aan dee iyaga sidooda waxaan uguba shuqloonayn qalabkii ka dhacaya taa way kaba roonaayeen bal marka haddaba waxa ay arrintu ay tahay uun ruuxu hadduu kitaabkiisii u qortay uu laxmi uu ku arko ama khabasta meelahan ansaxayn oo kale dee markaa inta badanna aan waxyaalihii kale iyo dee meelihii kale u laamayno taasba weeye laba xaalaa markaa la kala eegayaayo mid waa xagga akrinta iyo marka uu ruuxu warinayo midna waa kitaabka naftiisa xagga qoraalka horkasta haddaan horreysiino iyada kitaabka dhexdiisa inaad wax ku saxdo intad kelimadii tartirto aad mid kale halkii ku qorto ama dhexeedii ku qorto taasi wax haboon maaha waayo gees waxaa dhici karta horta kitaabkiibay fool xumaynaysaaba oo halkii kelimadu ku qornayd markaad masaxdeed wax kale ku qorto tafsiir kitaabkii aada madoobayso oo aada fool xumayso shakligiisiiyo wixii baaba imanaya arrin kalena way imanaysaa kol kol saa adugu aada sawaabka islahayd waa sax islahayd mee waa qad adigu aada moodayseed ku saxaysay ayaaba laga rumiyo ti iyadu markaa aada lahayd waa bedelaya ama waa saxayaababa sawaabkii noqonaya oo dee saa rag badan oo saa kudhi ama rag isku dhiiran jira umuuraha markii dambe dee taas waxyaalo qaarkood ay kaba dhaceen oo umuurahaasna way imanayaan marka in kitaabka siisii lagu daayo weeye laakiin wixii sawaabka ahaa dusha lagu baraarujiye waktigeennana dee raqa baaba la iskaba qortaa iyo waktigoodiina calaamadii dambada aynu soo marnay ee tilmaamaysay kelimadan in ama fasaad riwaaye jiro mae fasaad macno jiro xagga riwaayadii ha kuma sugnaato ama khalal iyo nuqsaami uu jirto calaamadii tilmaamaysa saaska ahayd baa korkeeda lagu qori dabadeedna haamiskii baa lagu qori si sawaabka ahayd hadhow haddii dee ruux kaa dambeeya ama ruux kale sawaabku kelimadii ugu muuqdo kelimadii halkeedun way kuma taallaa bal saas bal in la yeelo weeye oo weliba laxmigu hadduu yahay laxmi aan inna kelimadii isbedel ku keenayn oo haddii si saxdahayd lagu celiyo iyo haddii sida loo daayo macnihii kelimadii isma bedelaya kaasoo kale iyada waxay kaba dhigaan dee qowlka raajixa ama qowl keliyada in iyada la saxo oo dee sawaabkiisii adigu bal markaa lagu saxo bal taas bay yidhaaheen iyada taasi waa xagga marka la eego kitaabkii ama xagga qiraa'adii dee haddii kelimadii ay qaladba tahay oo khada ama tadsiif iyo taxriif ka yimi ay tahay ama laxni ruuxuna uu aqriayo horta marka uu aqriayo aqrintii waa la saxaya ee ha la saxo oo si sawaabka ahayd ha la aqriyo iyadoo la sheegayo markuu sawaabkii aqriyo odhanaya riwaayada iyada waxa dhacay ama asligii samaac ayaga dhacay saa iyo saasaa dhacday welibana xagga aqrintaas iyo marka saas u saxayo waxa sii fiican suu sheekhu imaka halkan nooguba qoray in marka hore horta sida sawaabkaa la aqriyo dabadeedna sii khada ahayd la sheego waayo saa waxay culimadu ka ixtiraajayaan haddaad marka horeba horta qiraa'adii xadiiska aad raaciso sii khada ahaa rasuulka ilaahayna xadiiskiisii iyo alfaadiisii iyo loo teerinayay dee waxa khada aan aad rasuulka ilaahay u teeriso waxay noqonaysaa waxaa rasuulka ilaahay oo dhan ood u misbaynaysaa meeshii soo gelaya haddii aad khada iyo inta laylaha lagu bilaabo oo horta xadiiskii ha lagu aqriyo marka dambana sii sawaabkeyd ha la sheego ee waxa weeye sawaabka aqrintu ha noqoto dabadeedna khada kitaabka dhacay ama waxa jira intaa ha la sheego waa intuu inoo sheegay adi adarsantaa waa intaas wain ataa hadduu yimaado fi lasli kitaabkii asalka wa asla samaaci uu kuba yimaado laxnun laxni uu yimaado aw khada'un ama se khada kale waana saa waxa aan kala fasirnay bal labadoodan faqiila waxaa la yidhi yurwa waa la warinayaa laakiin qowlkaa way fogeeyeen kayfa sii jaa uu yimi ayuun baaba lagu warin kaladan xaaliyo isagoo kalada haddaan xaalayno ama kaladana kalad ahaan oo dee waa si kayfa jaa kaladu si uu qaladkiisu ku yimi si ay tahay un ayuu baaba lagu warinaya falle qowl saddexaad oo sharaxa inoogu sugan oona halkan sheeku matniga inoo soo dhigan ayaa jirta oo uu bal markaas kaba cabiray markaasna dee qowlka sheekh keliya inuu leeyahayo cid kaloo dee qowlkaa tidhi aan laba aanu jirin walow bacdigood ay istixsaansadeen oo qowlkaasi waxa weeye labadaba ay iska daayo oo yaanu imika khada ina aqriin sawaabkina aqriin sababtaanu khada u aqriyayo dee rasuulka ilahi si anu waxaan rasuulka ilaahi oo dhan aanu ugu teelin taas baan u aqriahay si aanu sawaabkii u aqriyayno sawaabka sheeka kamau maqlin oo riwaayadiisii kuma jirto labadaba iska daayo ibnu daqiiqalciid baa leh waxaanu kala soo naqliyey ibnu daqiiqalciid waa sheekh sicidudiin ibnu cabdisalaam baa leh ibnu daqiiqalciid baana kitaabkiisa iqtiraax kuga soo naqliyey kolley cibaaradiisina way taallaa samictu aba maxamed ibnu cabdisalaam wa kaana axada salaadiin alculamaa kolleyna suldaan alculamaa waa tan ilaa maanta uu kuga shuuroobay imaamkaasi de waxaana ku magacaabay oo ku idlaaqay tilmiidka ibnu daqiiqlacid ooba tan halkan cibaaradiisii ugu idlaaqayo bal markaa kaas qowlkaa saddexaadna waa jiraa sharaxu taasi idinku sugan tahay faqiila وmdhب المxasiniin taas waa ibnu sirin iyo ina sbaro qowlkood weeye وmdhب المxasiriina raggii muxasiriinta ah ee cilmiga kasbaday ee taxsiishadee culimada ah madhabtoodii dee waa qowlkoodii raajaxay yuصlax wixii khada ah ama laxniya waa la iصlaaxinaya wayuqra'u waana la aqriyaya asawaab sii sawaabka ahayd wahuwa اlarjaxu islaaxaas iyo sawaabka un laba aqriyo ayaa qowlka rujxaanta badan ah fi laxni laxniga fiigiisii laxnigaasoo aladi laa yakhtalifu aanu iskilaafayn almacna bihi macnuu bal laxnigan aanu islama khilaafayn macnihii kelimadu haddii laxnigan la aqriya haddii lagaba tago u macnuhu isku midu iyoonu doorsoomahayn iyada in sawaabkii la aqriya ayaaba raajixa wey fasawabuu waxay sawaab ka dhigeen culimadu alibqaa'a dayn la daayo oo kelimadii ladoo qaladka ahaydan seediiseedi iyo si ay u qornayd laguba daayo maca tadbiibihi iyadoo khada ah iyo laxniga ama kelimada ay kuba sugan tahay baba loo yeelayo oo calaamadii tamriidka lagu dul qorayo wayudkaru waana la sheegaya asawaabu jaaniban ay fil jaanibi waa jaanibkii kelimada dee khalalkuu kuba yima ama khada iyo laxniga lahayd oo xaasiyada ah ayaa iyadii calaamadii babada inta loo yeelo si sawaabka in looguma sheegaya kadaa saasa can agtari shuyuukhi macnaha sheekhyada intoodii badnayd naqlan xaali yahay naqlin laga soo naqliyo qaadiciyaad uu ka soo naqliye weeye ukida la qaatay oo iyagii sheekhyada intoodii badnayd saasaa laga wariyey oo lagaba soo naqliyey walbad-u bilow bisawaabi qowlka sawaabka ama sida sawaabka iyo wiska sawaabkaa lagu bilaabo marka la aqriayo ayaa awlaa mudanoo waasadu toosan wa aslaxu lislaaxi intan haddaba markay noqoto inaad kelimo saxayso hadduu kelimadii xadiis ba ay ahayd oo laftii xadiis uu ahaa wax aad ku saxdo ood ku toosiso kelimadaa qaladkee kitaabkaaga dhacday waxa ugu fiican adigoo xadiis kale oo lafdiga naftiisa uu kuba soo arooray kaba soo qaata oo markaa dee aamin baad kaba tahay markaas inaad rasuulka ilaahay haddii kelimadan aada bedeshay aanay seediiba ahayn aada rasuulka ilaahay waxaanu odhan iyadna aadba ka aada dee ka yeerhsita ama aad kaba sheegto ee bal waxa islaax ugu fiican adigoo ka soo qaaday xadiid kale waa hadduu lafti yahay hadduu magacyo ama alfaad kale yahayna kolle adigoo dee aad markaa intaad u laabantid marjic kale ama waxyaalo adugu bal taas ba islaax ugu fiicane ra'yigaaga mujarada un aanay noqon arrintu waaslaxu lislaaxi min matn walad ida kana maakuuda min matn walad walyati fi اlasli bima laa yakturu kabnin waxarfin xaysu laa yugayiru والsqd yudrى أna man fوq أtىa bihi يuزاad baعda yعni msbata wuxuu hi sheekhu raximah الlahu taعaalى walyأti hala yimaado o fi اlأصl aslka dhexdiisa ha kula yimaado bima wax laa yagsuru aan badnayn oo wax saa usii badan oo alfaad badan iyo dee kelimaad badan iyo suduur iyo waxa aan ahayn fadalika kamnin waa lafdigii ibni oo kale iyo waxarfin xarf iyaduna kitaabkii kaba dhacay oo la og yahay oo dee aada hagaag u dabdisan oo lagu kordhiyo xaysu meeloo xarafkii laa yugayiru aanu bedelahayn macnihii marka hore jiray aanu doorinahaynba taas wasaqdu dhicitaankii ama wixii saaqadka ahaayee dhacay oo yudra la ogaanoo la garanayeyna ana man fawqo ana man fawqa shayka sheeka cidda ka sarraysa ataa inuu la yimi bihi waxa maanta saaqadkaa uu laba yimi la garanayo yuzaadi isna waa la kordhin oo asalkii baa la iskaga kordhin bacda yacni yacni dabadeed intaad yacni dhigato ayaa kaa dabadeed wixii aada ogeyd sheekaaga inuu ka dhacay laakiin sheekiisuba uu sheegay laguma kordhinaya musbatan xaal yahay iyadoo la sugayo kaas halkana laba masalo kale ayuu inoogu sheegayaa sheekuu inoogu sheegay waa xaggii qoraalki iyo waxyaalo ee kolley marka saqad iyo umuura tahay waa umuuro aan iyagun waqtigoodii ku koobnayn oo kutubtii iyo khaba'yadan iyo laxnigan iyo wixii waa imakay kutubtan aan haysanabay nooguma sugan tahay ruuxina ay kuma imanaysaa dee kitaab khaba laga waayaa ma jirto ama laxni lagaba waayo wuxun lagaba waayaaye habkii uu sixi lahay iyo waxyaalahaasoo waa umuuro inagiiba maanta aan u baahan nahay marka wuxuu leeyahay haddii kitaabkii ay kaba dhacdo eg kitaabkii uu ka dhaco waxaan saa usii badnayn oo dee aan ay ka dhaco oo dee cad inuu kaba dhacay waa sida laftiga ibni oo kale oo meel dee ahayd imaka ibni fulan ayaa fulan band ah ibnidii baa dhacday kasoo qaado imaamkii macruufka ibni jurayj oo kale dabana hadiyo goor kutubta sidaasaaba uga yimaada ibni jurayj iyo ayib ibnidii baa ka dhacdo sanadkiina waa kugu jiraa jurayj bay noqoto asalkaagiiba ibnidii kaba dhacsantay waa lafti aan badnayn macnihiina meeshii waa la garanaya waxan inuu dhacsan yahay abi hurayrata baabaa sad dee ay sanadkaagii ku qornaa hurayrata un ay noqoto abidii ay dhacday umuuraha caynkaasee saa usii badnayne lama garanayo wixii inuu yahay wax dhacsan oo taasi kaba dhacsan ama se xaraf baaba dhacay kale oo dee aan ahayn ba dee iyaduna aan marka la eego xarafkan haddii dhicitaankan uu dhacay iyo soogida ustaadka la sugaya ama ina macnihii kelimada bedelayn kuwa caynkaas oo kale waxba uma baahnid inaad haamishka kuba qoratide asalkii hadduu yahay halkiisii baa la ilxaaqinaya oo halkii ibnu jurayj ahayd ee jurayj kaa noqotay ama abi hurayre ahayd ee hurayre kaa noqotay meesha nafteedii baa layska ilxaaqino abi ama ibnida lagu qori ama xarafkii kale dhacay ee la garanayay macne aan iskuba bedelahayn balkaasi iyadu waa mid oo tooru inoo sheega waa beydka hore taasi beydka labaad iyada wuxuu inoogu sheegayaa saakaagii waxbaa kaba dhacay adiga dee sheekh baad ka warisay isna sax kalu ka wariyay isna sheekoo sanadki saasuu kugu xidhiidhsan yahay waxaan maanta adiga kaa dhacay nusfadaadana sheekaagii ka qoratay ka dhacayna waxaad sheekagu ka dhacay oo dee asalkiisii kuma sugna ama aqrintiisii baanay kuma sugnayn laakiin waxaad ogtay sheeka sheekiisi inuu sheegay oo sanadkii markaad raacday asalkii sheeka asalkiisii aad eegto wixii waa ku sugnaa ee asalkii sheekaagu baa ukaba dhacay oo markaa waad garanaysaa inuu saqadkani ciddii sheeka ka sarraysay way la timi laakiin sheekunbuu kaba dhacay suuradaasoo kalena kitaabkii waa la ilxaaqinaya oo waad haleesinaysaa laakiin xulaya suuradan maxaa mudan horta halkii meeshii saqadku jiray yacnii qor dabadeedna kelimadii kala raaci matalan waa arrinta ay kala soo qaateen misaalu laba yimaadaan xagga hoosan aynooguma qoran eh khabiib albaqdaadi oo kale wuxuu ka wariyey sheekh abi cumar ibni mahdi la yidhah waa sheekhiisii isaguna maxaamilidin la yidhah buu ka warinayay sanadkuna waa istabagalay ilaa abi curwo laga gaadhayo can camrata markaasaa yacni can caaishata waa sii khabiibisa e camre markii la joogo ayaa kitaabkii abi cumar ibnu mahdiya see ku xidhi lahaa waa xaku sugnaydoon qaalat kaana rasuul llahi sala allahu alay wasalam yudnii ilaya ra'sahu rasuulkii ilaahay madaxiisu ii soo dhaweynaya camrana waa haweeney taabiciyada ah rasuulka ilaahayna dee taas waxa weeyaan may arag haweenkiisii maaha meeshiina camra waxay ka warinaysay oo aadna waxay uga warisaa caaisha ee laakiin ninkan abi cumar ibnu mahdi la yidhaaho ee sheekha tabiib ahaa ayaa nusadiisii taasi ka dhacday haddii markuu sanadkii raacayna maxaamili kitaabkiisa way dhan tahayba oo sheeka sheekiisii asalkiisii marka la eego can camrata can caaishata ayaa qoran can caaishataa qoran waatan uu leeya ciddii ka sarraysayna waa la ogay inay laba timi ee nin kastata ayuunbuu kaba dhacay suuradaasoo kale maxaa markaa ay habboon de haddaad tidaa in can camrata can caaishata waa sii sawaabkahayde laakiin adiga maxaad leedahay can abi cumar ibni mahdi marka isagii baad kasoo warinaysaa waxaad leedahay ama akhbarnaa fulan can camrata can caaishata haddaad tidhaahda intaa can caaishata kamaad maqal oo kabarkiisii kuma jiro oo dee isagii kamaad maqlin waxay noqonaysaa waxaad ka maqan inaad u fiiriso tira heel baa sidaa igu yidhi manaamu qoran marka wixiina inuu isagu ka dhacay laakiin sheekiisiba uu sheegay baad garanaysaa halkaasoo kale muxuu leeyahay can camra ka dabadeed maxaan qoraynaa yani ayuu qoraya ruuxi waa nusa hadalka ugu hooseeya ba idintaa can camrata yani can caaishata wuxuu ujeeday caaisha eg saqadkii waa lasoo haleesiiyey arrintiina waad iska ilaalisay inaad isagii tiraa isagaa isagaa yidhi ina isagu asalkiisii kumaga jirata la wax lagaga maqlay kuma jirabe bal markaas suuradan oo kalena waa kitaabka dhexdiisa ma ahaamishiya wax lagu sheegayo ee waad iska ilxaaqinaysaa halkii hoosana dhib ma laha waa saqdigii uu sheegay sheeka ciddii ka sarraysay sheeka ka dhacay si unugaba dhacay adiguna sheekaad ka maqashay dee dhicitaankaad kuga maqashay intaad yacni tidhaaho ayaad wixii qori xadiidkiina intiisii kalaad qori bal markaa inta uu inoo sheegay labada bayd waa labadaa suuro ama labadaa xaalo marka wuxuu hi waliyaati hala yimaado shaksigu fi lasli asalkaas kulama yimaado asalkii bima laa yaqturu dee waxaana hadda ujeedadu ay tahay waa wixii dhacay saaqidkaae ka dhacay kitaabkii oo waliati waa de asaaqidu min alkitaabi fi lasl asalka dhexdiisii hala yimaado asalka ha kula yimaadona waa kitaabka dhexdiisii ha ilxaaqiyo oo ha ku kordhiyo halkay wax ka dhaceen bima wax laa yaqturu aan badnayn oo hadduu dee xataa sabc uu dheeraado waxaa dhici karta ikhtilaaf riwaaye meesha inay soo gasho ee waa alfaadaha kooban ee la garanaya ikhtilaaf riwaaye inaanay ahayn alfadlan saxaabiyaalka wuxuu idha hadii wixiila dariiq keliya xadiidkii leeyahay oo ikhtilaaf riwaaye aanu imanaynin sanad keliya uu leeyahay taasna hadduu xataa sanadkii oo dhanba ama dee wax ka badan la raaciyona dhib malahay waliyaati fi lasli bima laa yakturu waxaan badnayn oo kamin waasa lafdiga ibni oo dhacay kitaabkii ka dhacay asalkii waxasin xarafka weeye xaysu meelo laa yuqayiru aanu xarafkaasna haddii lasoo kordhiyo wax macnihii doorinaya aanu jirin kaa asalka ha kula yimaado ha ilxaaqiyo ha ziyaadiyo wasaqdu waa wixii dhacay macnaha saaqdu waa saaqadkii kii dhacaye yudraa lama garanayey ana man fawqu ay ana man fawqa sheekhi sheeka cidda ka sarraysa ataa bihi inuu laba yimi ee sheekun kaba dhacay yuzaadu waa la ziyaadinaya isna kitaabka dhexdiisaa la iskaga ziyaadinaya laakiin waa se bacda yacni yacni dabadeed baa la ziyaada yacni inta la qoro dabadeed ba intii la ziyaadinta misaalka inoo yaalaba musbatan xaal yahay haamishka koowaad u qoray bal in yar baan yar eegaynaaye wuxuu hi qawluhu waliyati fi lasri qaala albikaaciyu kole waa nican mara kitaabka ku badan dikrigiisu aynu horena kitaabkiisan iyo xaaladiisu waxay ka yahaan soo sheegnay waana in dee raggii asxaabtii waaweyneyda xaafid ibnu xajar san sakhawi oo kale iyo sakariya alansaar iyo raggan kitaabka iyaguna wax weyn kaba qabtay dee saa ayuu raggaas ula dabaqa yahay dee ay isku xor ahaayeen oo xaafid ibnu xajar talaamidiisii weeye kitaabkiisana nusaka wafiya laydhaha saynu horeba uga soo maray markaasaa muxuu yihi hadalka biqaaci uu kasoo naqlinayo laa yucrafu min anadmi ana hada fima dunna anahu saqada min alasl marka la eego nadmiga waliyaati fi lasli un buri asalkaa kula yimaado markaa lagama fahmayo laga garan maayo nadmigii intani ay tahay waxaan u leeyahay asalkaa lagula yimaado wixii asalka ka dhacay ay tahay waayo inay asalkia kula yimaado u i halkan kale wasaqdu bu ihi taa cibaarada beydkii wax saqdiya ma raacin maqsuudna waxaa wixii dhacay ee asalkii ka dhacay ee dee umuuraha caynkana sa ilmi iyo xarfi iyo asalkaa lagu dar ayuu ahaa marka hadalkiisa asli kama muuqato falow qaala hadduu yidhaaho waa dee had iyo goor culimada wax iskaga badan nin kitaab lahoo ama si u nadmiyo ilay nadmigiisa ama beydkaasi ama wixii si maqsuudkii baan hagaagu wada dhamaynahayn ama wixii looga jeeday baan hagaagu wada cadayno marka ay beyd kale iska nadmiya bay idhahaan saa isagoo idhaahada kama fiicnaanay kutubta wataadiya goraan ku aragnay ragga qaarkoodna aad bay umadsadaaday sodoyso ma iyagoo kitaabka ka la dhiban saabu shaama iyo sharxiisa ku leeyahay bal masalan dee fadilada kan marka muxuu yihi falow qaala nuriidu cinda saqdi maa laa yagta khilaafi mal hadda waxa weeye waxaan inta naga jeeda waa inta aan doonaya inay din saxeen laga bilaabo cibaarada minta nuriidu waan saxi doona maha nuriidiye ilaa xaysu laa yuqayiru la gaadhayo waa beydkii uu biqaacidoonayey ee uu isagu alifay ee uu nadmiyey uu lahaa beydkan markaa ciraaqi kaasaa ka roomo hadduu kaasoo kale idhaha macnihii oo dhan baa ku caddaan lahaa ee laakiin kitaabkeeni maxaa u qorantay si wuxuu hadal caadiya yahay oonay ahayn bal waan aqriyayaa markaas eega idinkuna si aad u kala googoosataan waayo waa beyd uu leeyahay biqaaci oo uu doonayeyna beydkan ciraaqiya inoo yaala dee uu leeyahay macnihi ma wada dhamaynayo sakdi meesha inuu jiro kuma caddee sakdigiina ku cad yahay oo beydkaasaa ka roonaan la uu leeyahay cibaaradiisna waxay yaziidu cinda sakdi maa laa yakfuru marka halkaan nuriidu taalo waa yaziidu marka cinda sakdi waa caadi oo cibaarada laftigaa cinda sakdi buu soo kordhiyo halkan inooguma caddo matigan ciraaqi in waxaan lala imanayo asalka lagula imanayo wax markii horeba asalka ka dhacay uu yahay dee yarna oo saaibni iyo wax lamida ee wuxuu yihi wuu la imanaya unbuu yihi taas waa inta uu beydka ula yimi yaziidu cinda sakdi maa laa yakfuru shadriga hore halkaasu ku joogaag markaa fi laliba waa sadrigii dambe fi lali kam min xaysu laa yugayiru waa sadrigii dambe waa saas weeye o yaziidu cinda sakdi maa laa yakturu fi lali kam min xaysu laa yu ma daras fii kitaabihi min gayri an yacrifi wasaxaxii culimadu waxay saxiix yeeleen istidraaka maa kii helay in haleeshiisa lasoo haleeshiisto darasa baariyoobay fii kitaabi kitaabkiisa kaba baariyoobay ama qoyaan asiibay ama isagoo raagay ama googo kale ama wax gubasho adugu wuxuun kitaabkiisii kaga masaxmay kaga tirtirmay kaas in la haleeshiisto oo min ayri min ayri kitaabi kitaabkiisa meel aan ahayn oo kutubtii kale uu ogaa ee inay isku midka yihiin laga soo haleeshiisto laga soo qorto in yacrif hadduu garanayo sixatahu waa kitaabka kale uu kasoo qoranayo dee sheekhiisiina kutubtii iyagana laga dee nuskhadiisoo kale la sinaydba ah sixadiisa iyo kalauntaas uu kuba kalsoon yahay kaas min bacdi ma istidraaka maa daras oo min bacdi matn matn markii ahaaday waxaa baariyoobay ama qarsoomay meeshii baled iyo gubasho iyo ama wax kaloo asiibay daraaddeed aan ku muuqan aw sanadin ama sanad wax kamida ahaaday oo suu shaarixuba xagga me mucalliqu xagga hoose leeyahay iyada min gayri waa siaan ku laqbeeyo istidraak bay ku tacalluqaysaa ama min bacdi matn aw sanad mintu waa tii bayaanibiyada ahaydoo maa darasadii bay bayaan u tahay oo waxaan dee beydkii adigu dee nadmiga tan keenay eh waxaan baariyoobay ama see dee indiraasay tirtirmay ee masaxmay ruuxii aanu aqriyi karahayn en la aqriyi karayn ayaa wuxuu yahay ama matn wax kamid ah waayo wuxuu ka ixtiraamsaya mati dhan hadduu yahay waa intaasoo ikhtilaaf riwaayo waxyaala soo galan ama sanada wax kamida ayaa kitaabkiisii ka masaxmay ka tirtirmay kitaabkii kale ee isku midka ahaayeen ee uu sixadiisuna ogaa taa intuu kasoo qorto ha iskaga qorto weye kamaa idaa sabatahu ay kamaa yajuusu siay taasi u banaan tahayba oo dee inuu waxa weeye uu istidraagga iyo cid kale kaba qaato idaa sabatahu hadduu isaga u sugo wixii shaki ka galay ma shaksi yuctamadu la ictimaadsanayay taas waxasanu waxaanay fiicneeyeen xaalooyinkaba albayaana caddayn la caddeeyo labada masaleba oo si waaqacahidiya si ahayd la caddeeyo kal mushkila bal intaan sadriga intiisa gaadhin kale ama beydka inta inoo harsan waxa uu halkan inoogu sheegaya iyadna laba umuurood oo umuuraha riwaayada kuba tacalluqsanon adigu nuskaad leedahay sheekhaani waad ka qoratay waa nuskadaadii aada saxatay ee kitaabkaagii ahaa aad dabdisatay ee dee ahayd taa mucaaradadii iyo muqaabaladii la doonaya in aada laba timi adigu aad wax ku warinaysay aada ka warisay hadhowna haddii lagaa warinayo adiga dee asalba noqonaysa lagu wariyo dadka kale ay wax kaba sii wariyaan ama dadkii kale ugu sii gudbisin taas baa kitaabkiibaa dena waa ayaa meelo kitaabkii kaba mida ayaa masaxmay uuno ama la-aan la arkahayn sababtuna waxa weeye ama balal iyo qoyaan asiibay ama waxa weeyaan meeshii oo googo kuba yimi adigu si uun waxa weeyaan ayaan kelimadii kelimaadkii qaarkood u muuqan oon loo aqriyi karahay suuradaas baa wuxuu leeyahay kitaabkii kale ee sixadiisa la ogaa ee isagana dee adigu meel aad ka wada qaateen ee sheekhaagii lagaba qaatay iyagana sheekhaagii wixii laga wariyey ahaa ayaad wixii kitaabkaagan imika halkan masaxmay ama tirtirmay wuxuun ay ku yimaadeen beled iyo xaraq iyo wuxuun ee taas aan loo aqribi karahayn ayaad kasoo qoraysa adoo meesha ilxaaqinaya taas waa mid waayo kol hadii kitaabkan kale lagu kalsoon yaho ruux siqay sheekaagiisa uu kaba soo naqliyey dee isku mid baa siine intii adiga marka aan kitaabkaagii la aqribi karahayn halkaa kale kasoo kordhi taasi waa masalada hore uu dhigtay masalada labaad ee u dhigtayna waad warinaysaa maka sidoo kale ad joogtaa sheekii baa de hadalkii ka maqlaysay axaadiisii ama sanadkiisii waa aqriyayay mele qaarkood baa shaki kaa galay amaad hagaag u maqli weyday oo hagaag baanad u maqlin ama shaki baa kelimadii kaa galay oo kale taas dee sheekina lagu dul aqri ama aqri arrinta way socotay dadkii kale ee siqaadka ahaa ee iyaguna xadiiskan kula wadaagsaday haddii ay kuu sugaan oo wixii adiga kaa lidmay ama shaki kaa galay ay kuu saxaan ay kuu dabdiyaan iyada taa nafteedana adee saladay istiqaadkii yihiin waad adeegsan kartaa iyagii baad waxaweyan ka sugan kartaa wixii ay kuu sugeenna waad warinaysaa welibana labada xaalo waxaa fiican bayaan oo iyada taasna kitaabkayga dee saasaa ku dhacday kitaabkaasaan ka susay isagoo yidhaah tan kalena sabatanii fulan si in badan oo raggaa waaweyne ay la iman jireen oo macnaa xadiidka hebel baan kaba wariyey wasabatanii fihi fulan waxa iisii sugay oo alfaadii dee wixii iga maqnaa ama dee aan shaki iga galay hagaag aan uga hubsaday hebel taas oo kale barkoodna si abi daawud iyo meelo dhacday wasabatanii fihi bacduhum baabu ku gaabsaday oo waxba shardi maha ruux in la magacaabo dadka qaarkood oo waa dadkii majliska iyaguna joogay ayaa barkood ii sugan mase abi daawud bay sanadadiisa qaar kitaabkiisan sugan taha kuma sugan tahay bal markaa suuradaa kalena haddii wixii adiga shaki kaa galay ruux kale uu kusii sugo ood iyagii kaba qaadatid iyada taasna wax basi oo ku sugani ma jirto oo waxa weeyaan dee waxa abu daud iyo kayrkiiba way sameeyeen bal markaa rag kaloo kala duwanna way sameeyeen waxaa fiican bayaan iyo caddayn arrintii la caddeeyo iyada aan si un la israacin oo aan arrintii iyadoon la ishaarin si aan wax lagu warin taas baa mudan bal waa inta uu labada bayd inooguba sheegay inta kale waan gaadi doonaa bal horta intan wasaxaxu waxay saxiix yeedheen culimadu istidraaka maa darasa waa jawaaza istidraaka maa darasa wey banaanida ay iska banaan tahay in wixii kitaabkii ka baaliyoobay ee ka qarsoomay an la aqriiba karahayn laga soo haleeshiisto mee fii kitaabi kitaabkiisa waxa weeyaan dee ka baaliyoobay laga haleeshiisto oo ruuxu kasoo qorto min gayri min gayri kitaabi kitaabkiisa dee kutubtii aan ahayn sawaa goorma in yacrif hadduu garto oo uu garanayo sixatahu kitaabkan kale ee uu maanta wax ka soo qaadanayo sixada uu yahay mid sugan dabdisan ruuxan uu siqo yahay dee sheekhiisina laga qaatay nimaha cid kale iyo waxaanu riwaayo ulahay inuu kasoo markaa saxdee ee bal markaa sixatahu istidraaka madarasa waxaa baariyoobay ee qarsoomay ee kitaabkiisa kaba qarsoomay istidraagii kaasoo min bacdi matn matni bacdigii ah wax matni kamida ah aw sanadin ama si sanad wax kamid ah oo ujeedada hadduu sanad in kamida yahay oo ama bas in kamida ujeedada wixii aada usii badnaayo kale taasi iyadu xaalo kale noqonaysa ee wixii koobnaay ama sanad wax kamid ah ama matni wax kamida ahaa kaa in la islaaxiyo kitaab kale aad kasoo islaaxsato haddii meeshaadii aanu ku muuqan un la aqrii karahayn taasi wax jaa-izo weyo taas way saxiix yeelen kama idaa sabatahu ay kama yajuusu si uu banaayo taas way banaan tahay welibaasi kuma sugnaa sida uu banaan yahay idaa sabatahu hadduu isaga u sugo wixii shaki ka galay ama aanu hagaag u dabdin hagaag aanu xafidina yar dhaafay man yuctamadu kulla ictimaadsanayo siqi uu dabdiyo uu sugo waxasanu waxaanay fiicneeyeen oo ay ku jiriyeen wax fiican inuu yahay albayaana cadayn oo labada xaalaba saadee culimaduba sabatanii fiihi shucbatu shucbata ii adkeeyey si macaasin la odhanaya ula isii sugay oo ujeedada laftigii hagaag baanan u dabdin ama se xataa uu yidhahan iyagoo sabatanii fi shayin minhu bacda asxaabina waa abi daud oo kale wax xadiidka ama sanadkan kamid ah waxa ii sugay dadkii dee markaa aanu isku wakti de asxaabtayada aynu wada wadaagsanay barhkood kalmustashkili kalimatan fi aslihi falyas'ali ay kalmustashkili wahada arrinkan aan leenahay keyrkii hadduu ka sugto wax ba'si oo ku sugani ma jiro wuxunbaabuu la mid yahay kalmustashkili kii ishkaalsaday ee ku tiriyeyna mushkiltay ama ay kaba qarsoontay kelimatan kelimo fii asrihi asalkiisa ku sugan oo kelimo kitaabkiisa kuba sugan oon markaa hore hagaag u babdin ayaa si loo aqriyayaa kuba adkaatay way ka qarsoonaatay ishkaal baa xaggaa kagaba yimi ruuxa aynkaas oo kalea ayuun bay kuwana laba midiin oo kaasi isagu muxuu yeelayaa falyasa ha weydiiyo ciddii luqada taqaanay ciddii qariibka taqaanay oo si ay ugu dabdiyaan ha ku aqriyo oo tan waxay tay iyadna waa iska banaantay buu leeyahay ama xukumkaasi hadduu ruuxu kitaabkiisiibuu ka helay nuskadiisiibaa kelima ay kuba sugantay kelimadii waaba lafdi qariib ah lafdi mushkila oo dee markaasi wejkii uu aqrii lahaa ayaaba kaba qarsoomay ishkaal baa taa kaba galay suuradaas oo kale kitaabkiisna markii hore muu xarakayn lama qayd lama qaydnayn ee markii dambe sida aqri umaaba kelimadiisi u aqrii lahaa ama ishkaal kugaba yimi suurada caynkaasa dadkii iyagu waxaan macrifada u lahaa ama culimadii qariibka ha noqdeen culimadii luqada ha noqdeen si ragga waaweyn oo muxadisiina ragga haddii luqawiinta ay ulaba imanayeen sida alfaada qaarkood ay ugu dabdiyaan in si loo sheega loo aqriyayo luqa ahaan ay ku sawaabta ay u sheegaan iyagii haba weydiiyo markaasna eegtan ishkaal ma laha iyagii si ay ku yidhaaheen saxayd buu ku warinaya isagoo de sanadkiisa iyo matigiisii raacinaya waayo makasana wax dhibo ay leedahay ma jirto eeg surooyinkanba iyadoo dee kitaabkii imika sheekii waxyaalahan aad kaba hubin oo midi way kaa qabaata masaxantay ee tirtirantay midi waatan oo shaki baa kaa gelay kelimadii oo kale waxba shardi maha markaa ina dee ninkan adigoo markaas iyo aad u wada tiiriso oo riwaayadaadii aad ka saartood gooni uga saarto oonad sheekii kaba warin suuradan iyadna laftigan mushkilkee si aada ugu dhawaaqdo ay ku adkaatay ama ishkaal kaaga yimi iyaduna ciddii khibrada iyo aqoonta ulahayd intaad ka babdisato si ay ku yidhaahaan saasaa saxa ku weri adigoo dee sanadkaaga iyo matgaaga ay kula socoto ood raacinayso oo taasna wax dhibaato ay leedahay maba jirto axmed iyo isxaaq iyo dee raggaa waaweynaa taabirtaaba taa weysameeyeen oo qolooyinka cilmiga qariibka yaqaani ama luqada waxayda wax sheegaya tiyadaa qariibka cinaayada weyn u lahaa ayay weydiinayeen oo si ay dhahaan kelimadu way tahay ayay u aqriyayeen iyagoon wax markaa aan dhibsan oon odhan dee sheekii malaasan ugamaanmaan maqlo waatan aan kaba shakiye aan laftigii iskaba daayiyo waxa aan odhan bal markaa taasna waa taasuna kal mushkili wahaada kan imanka aan leenahay ciddii muctamadkeeda hadduu usugo dhib ma laha waa ku warinayaa siibo isagoo de ay fiican tahay inuu ruuxii sheego xataa hadduu ibhamiyana dhib ma lahae kal mustashkili wuxuu la mid yahay kii isagu ishkaalsanayey wey waa shaksigii isagu ku tirinayay kelimo kelimatan kelimo ishkaalsanayey oo dee wasfigan bay imanka mafcuulkiisiiba tahay isagu ku tirinayey inay wax mushkila tahay ay ku adkaatay isaga ay ka ishkaal gashay kelimatan kelimo fii asli kitaabkiisa ku sugan markaakaasi muxuu yeelaya falyasal ha weydiiye ciddii aqoon u leh si loogu sheegayna ha ku wariyo wallahu subxana watacaala bismillahi والسلام في المرسلين نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وحيث من أكثر من شيخ سميع وتم بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صاح عند مجيز النقر معنى والرجاح بيانه مع قال أو مع أو مع قال وما ببعض دا ودا وقال اقترب في اللفظ أو لم يقل صحى لهم والكتب إن تقابل بأصل شيخ من شيوخه فهل اسم الجميع مع بيانه احتمل والشيخ إن يأتي ببعض النصب من فوقه فلا تزد واجتنب إلا بفصل نحوه أو يعني أو جيب أن وانصبن المعني أما إذا الشيخ أتم النصب في أول الجزء فقد فذهب الأكثرون, الأكثرون للجواز أن يتم بعده والفصل أولى وأتم والنسخ التي بإسناد قضوا تجديده في كل متن أحوض والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه والأكثر جوز أن يفرد الضعف بالسند بآخذه كذا والإفساق أسد ومن يعيد سند الكتاب مع أخيره احتاض وخلفا ما رفع بسم الله الرحمن الرحيم اختلاف ألفاظ الشيوخ شيخيدا ألفاظooda kala dunaantii ay kala duwanaydee ay iskhilaafsanayd markaasee ama ay isku khilaafsanayd xadiis iyo matni ay wada wariyeen ama kitaabba dee waxaweyn laga wada warinayo alfaadooda ay iskuba khilaafsanaayeen iyadoo laakiin ama xadiiska ha noqoto ama kitaabkaba haba noqotee macnahooda uu mid yahay oo macnuhu mid yahay bal taas raawigii marka uu warinayu sheekhyada ka wada warinayo si uu yeedhayay ayuu mabxadkiisii kan yahay waxa weeye raawibaa xadiis ka maqlaya laba sheekh iyo wax ka badan alfaadoodii way kala duwantahe laakiin xaggii macnaa way wadaagsadeen ama macni waa iskaga mid ama laba sheekh iyo wax ka badan buu kitaab sida bukhaari oo kale ka wada wariyey oo iyagii bal markaas ka wada wariyey de kitaabka iyaguna mid kastaaba kolley sheekhadiisii buu lahaa sanadkiisii buu lahaa ama sheekhba way wada lahaayeen laakiin bal kitaabkiiba alfaad ahaan hadday kuba kala duwan yihiin oo qaaliban ay taasi yar wax yar noqonaysa kutubta oo kale macnihina ay iskaga mid yihiin bal markaa uu isagina ka wada warinayo bal si uu yeerayo iyo waxa lagaba rabo iyo umuurataa kuba tacalluqsan ayaan arki doonaa markaaba laba qayboodoo midna waa xadiis bay wadaagsanayaan kolna kitaab baabay wadaagsanayaan sheekhyadani markay kitaabka wadaagsanayaan waa xaggii muqaabalada iyo cardigaynu soo maraa soo garaya iyada halkan waana arki doonaa labada xaalaba wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala waxaysu meelo samica uu maqlo raawigii min aktara wax ka badan min sheikhin sheekh oo markaa laba iyo in kasii badan weeye uu ka maqlo matnan xadiis uu maqlo matniga waa xadiis uu maqlo kaasoo bimacnan bal marka la eego matnigaa uu alfadee ama xadiiskaa uu labada sheekh iyo inta badan kaba maqlay dee macnihiisu uu yahay mid keliyoo xaggii macnaa ay iska wadaagsanayeen dee iskaga mid yahay laa bilafdin laakiin aan lafdigii aanu iskaga mid ahayn oo lafdigiisu uu iskhilaafsan yahay oo matnigaasoo bimacnan bimacnan waaxidin macno keliya leh laa bilafdin laakiin lafdi keliya aan lahayne lafdigoodii uu kala duwan yahay bal haddii uu raawigu taa u maqlo oo faqanica faqnac ba ii taala kolleynaayn waxa weeyaan lafdigu wuxuu ahaa dee waa faqanica weeye markay wasan noqotona si uu shadriga hore inoogu waafaqo oo cayntiisa u dambaysa ay sukuunsantaha kana cayntan la sukuumin unoo faqanic baa la aqriin faqanica uu ku kaabtoomo markaa raawigi bilafdi waaxidin ragga labada iyo wax ka badan ba ahaayee sheekadiisaha mid ahaan lafdigiisii uu iskaga kaaftoomo oo uu soo naqliyo xaggii riwaayo ahaan ku kaaftoomo wasama laakiin markii dee waxa weeyaan uu moodo magacaabana alkulla dhammaano intuu idhaha xadasanaa fulaanu wa fulaanu wa fulaan mid ahaan laftigiisiina iyo xaggii laftiga way ku kala dunaayeene lafdi ahaan uu soo noqliyo saxa iyada taas riwaayadaas iyo xaalkaa iyo jamcintaa uu midkoodun laftigiisii qaatay kuwii kale laftigoodii aan sheegin way ansaxaysaa oo waa saxiix buu leeyahay laakiin waa cinda mujiizi naqli dadkii iyagu baneeyey annaqli warin macnan macno ahaan wax lagu wariyo waa riwaaya bilmacna haddii aan kaba soo baxnay ciddii badnaysay agtooda taasi iyada way bannaan tahay war rajaxa laakiin waxaa raajaxa bal hata aynoo dambaysa rajaxa oo waxa adigu ay tahay imaka halkan nin baa adigu laba sheekh iyo wax ka badan buu la wada kulmay xadiis ama axaadiis buu ka wada wariyey xadiiskii uu ka wada wariyeyna hadduu dee lafdi iyo matniba ay wadaagsadeen wax ishkaali ma jiro oo dee kan lafdigiisu waa ka kale lafdigiisu hadalkani ma imanayo ee xadiiskaa ay wadaagsadeen labadan sheekh iyo waxa ka badan inuu ninkan keligiina ka wada wariyey ayay xagga macnaha marka la eego ninkan riwaayadiisa iyo riwaayada kale waa iskaga mid oo macni waa iskaga mid laakiin haddii alfaaddii la isbaaldhigo alfaaddii furuq baa udhaxaysa oo laftiaan way isku khilaafsan yihin isagiina beriga dambe haddaba laga warinayo xadiiskii dee sheekh keliya uun ma sheegaye sheekhyadiisii buu jamciyey oo wuxuu yidhi xada uu wada magacaabay oo xadatanaa fulan wa fulan wa fulan haddaba markii deete uu matigii soo naqlinayay sanadkii ha dhameeyo ee markuu matigii soo naqlinayey ayuu mid ahaan laftigiisii ama matigiisii buu soo naqliyey oo dhigtay ayuu wariyey kii kale markaas macnihiisii waa meesha yaal laakiin alfaad uu leeyahay ama laftigiisii maaha laftigani waana kan markii horeba magaciisii sheegay wuxuu leeyahay xaalada caynkaasi waa shay jaa-isa laakiin dee maaha culimadoo dhan agtooda inay jaa-is ku noqone qolooyinkii culimadu ay u badnaayeen ee jamaahiirta ahaa ee ruuxii dee waxa weeyaan aqoonta iyo macrifada lahaa ee alfaada madruulaadkeedii garanaya iyo waxaa macnahooda bedelaya aynu nidhi inuu macno xadiidkii ku wariyaa taa way u bannaantay shardigaa marka la helo qolooyinkii baneeyey dee bal marka shardigeediyo laa xadiidka in macno lagu warin karo ayaa halkan taa banaynaya oo sida ay ku banaynayaanna waxa weeye dee laftigan waa kan sheegay labadiinna ama wax ka badanna waa magacaabay kii kale bal haddaba haddaanu naskiisii soo dhigan dee macno ahaan buu midna kaga wariyey midna lafti ahaan buu kaga wariyey noqonaysaa oo midna macno ahaan buu kaga wariyey waa ka aanu magaciisii sheegeenu laftigiisii ahayn midna laftigiisii baaba yaallo kii dee bal markaa laftigiisi yaalla mooye kan kalena xadiidka macnihiisii baa meesha yaallo macno ahaan buu ka wariyo ciddi haddii la yidhaaho in xadiidka macno lagu wariyaa uu bannaanyay xaaladuna way bannaantay taasi markaa haddii aan nidhaa way bannaantay hadduu sidaa ku aamuso oo wax kale aanu raacin waa caadi o laakin isaga aanu laftigiisii ayna macno ahaan buu kaga wariyey un bay noqon dee shardigiina waa in la hayo shardigii loo shardiyayo ruuxa xadiis macno ku warinaya laakiin maxaa mudan isagoo caddeeya oo xaaladiisay ahayd iyo caddeeya suu ku caddaynayaana hadduu yidhaha heeg xadathanii fulanu wa fulanun wallafdu lifulan oo laftigan aanso laftiganna hebel baa leh dabadeedna sanadka intiisii kale uu se inoo soo socoto uu u kaxeeyo oo uu wado dee caadi eg laftig ahaanunbuu ku gaabsoo laba lafti meeshii muu soo dhigan laakiin muxuu sheegay laftigan hebel inuu leeyahay kii kalena dee macno ahaanunbaa xadiidkii uugaga warinayaa oo arrintu waa macnihi waa riwaaya bilmacnaa way taallo ciddii dee ariwaaya bilmacnaa diidaysay iyadu suuradan mad ma yeelayseen bal markaa walaftu lifulan bal markaa taasoo kale haddii dee uu ku caddeeyo ayaa aada u sii raajixa markaa habkay samayn jireenna waxa weeye haddii uu bal markaa laba shaksiya wax ka badan xadiidkii saas oo kale ay magacyadoodii ugu jamciyaan alfaadoodna ay kala duwan tahay mid laftigii ay ku gaabsadaan say ku caddayn jireen waaba iyadoo la idhaha xadasanaa fulanan wa fulanun ama wa fulan saddex ba israaci markaa idhaha walafdu lifulani lafdiga hebel baa le haddaba markaa sanadka intiisii kale laba xaalaa isaga banaan inuu idhaaho qaala uu ifraadiyo oo markaa macnuu yahay dee kan lafdiga uu yidhi lifulan ayaa faacilkii qaala oo sanadka intiisii kale u wadaya iyo inuu yidhaahaba hadday laba ahaayeenna qaala oo dee mid ahaana waa lafdigiisii kii kalena waa macnihiisii ama qaalo uu yidhaaho labada xaalaba way banaan tahay oo de waa kala dooranaya sida sharaxa inooguba sugan walow dee saaxibu markaa fatxulbaaqi sakariya alansaari oo kale uu leeyahay ma arrintu yaanay de awdu litakyiir noqone awdu waa litamwiicba ayaaba kasii fiicano ila hadduu markaa mid keliya lafdigii ahaana kii lafdiga lahaa buu israadin oo qaala unbuu odhan haddii dee waxa weyaan cid ka badani ay lahaydna qaala ama qaaluu buu odhanaya taasuu leeyahay bal laakiin shaarixiisu inoogu sharxayo ibnu salaxna kuba sugan waa inu labada xaal adiga markaa khiyaar uu leeyahay marka wuxuu yihi bal intaas wa rajaxa halkan waxa raajaxa bayaanuhu waa caddayntiisa uu caddeeyo bayaanuhu bal markaa waxaa raajaxa caddaynta la caddeeyo oo dee ciddii laftiga lahayd la caddeeyo maca qaala laftiga qaala maceed aw amase maca qaalaa ama qaalaa maceed taas uu kuba caddeeyo ayaaba raajixa oo ujeeddadu waxaa raajixa riwaayadan a la soo naqliyey laftigeeda ciddii lahayd in la sheego oo sida lagu sheegayaana in lama yidhaaho hada laftu fulan taas lama yidhaaho taas baa adugu bal markaas waxa weeye bal markaa u yidhaho hada laftu fulanna hadhow qowlka dambe ee sanadka intii si kale ah ama ha ifraadiyo ha yidhaaho qaala iyadoo saaxiba laftigu markaa macnuu noqonayo kuwii kale laga aamusay ama si ha isbaraaciyo qaala ama qaalu haba yidhaahee laakiin in la caddeeyo ciddii lahayd taas baa weliba sii mudan laakiin deesan way sii fiican tahay oo waa seer raasaxae laakiin xaalada horena way banaantay saa nidi cinda mujizi naqli bal markaa wama wixii ad macnaha bibacdi daawada ee ataa uu la yimaado raawigi oo ninkii raawig ahaa uu laba yimaado isaga dhexdiisa ama xadiiskii uu kulaba yimaado bibacdi da waa kan oo waa mid dee ruwaadii kamida waxa weeyaan isaga laftigiisii wax kamida uu la yimaado oo bibacdi dadu waa bibacdi lafdi da way waa kan oo waa axad ruwaadii kamida laftigiisii qeyb kaba mida iyo wada wa bacdi lafdi laakhari kii kale lafdigiisii in kamida uu laba yimaado xadiiskii uu yahay mulafaq kanna qeyb alfaadiisii baa kuba sugan kanna qeyb lafdigiisii ayaa kuba sugan sidaasuu isugu geeyey wa qaala uu yidhaahana markaa raawigiisaa sameeyey markuu labadoodii magacna israaciyo iqtarabaa way isku dhowaayeenoo fi lafdi labadan aan magacaabay xagga lafdiga way iskaga dhow yihin uu yidhaaho ama se dee abi da-ud meela u isticmaalo walmacnaa waaxidu intuu labadoodii israaciyo macno waa mid uu yidhaaho aw lam yaqul ama si aanu odhanba isagoo hadda midba qayb kaba soo qaatay cibaaradaa iqtarabaa fi lafdi ama walmacnaa waaxiduna uu kaba aamuso saxa taasna riwaayadii way ansaxaysaa lahum lahumna waxa weeye waa limujiizi naqli naqli bilmacna waa sida cinda mujiizi naqli macna wey limujuuzi naqli bilmacnaa kuwii iyagu banaynayey in riwaayo ama macna wax lagu wariyo kuwa agtooda arrinkaasi uu ansaxaya taasna markana waa suuro kale oo waxay tahay suuradaasi xadiis keliya ayuu imika bal laba sheekh kaba wariyay misaal ahaan ama wax ka badan xadiiskii kani lafti buu lahaa kana lafti buu lahaa laakiin macna iskaga mid bay ahayn waa suuradii hore un laakiin suuradii hore maxay kaga duwan tahay taas mid ahaan buu lafdigiisii isagoo dhan soo warinayey kuwa kalena waa macno ahaan riwaayadoodii halkan ay ku dhex jirtaa macno ahaan baa uu iyagiina uga wariyey unbay noqonaysaa waana kan sheegay lafdigii inuu hebel leeyay ama kaba aamusay amaa tan iyadu waxa ay tahay xadiidkan hebelna waa ka wariyey sidaasa labaadna waa ka wariyey kani lafti buu leeyahy kana lafti buu leeyahay macnuhuna waa isku mid saa suuradii horebe laakiin tan muxuu sameeyey ninkan ama raawigan alfaadihiisii qayb kamida ama xadiiskiisii laftigiisii in kamida ayuu soo qaaday kii kalena bar buu ka soo qaaday xadiiskii markaa wuxuu isugu jiraa kanna alfaadiisii waxbaa kaga jira waxna way ka maqantay noqonaysaa kan kalena alfaadiisii waxbaa kaga jiro intan matigan uu keenay labadii lafti maaha inaysan dee ku wada dhanyihiin maaha inaysan wada wadaagsadeen midba qayb buu ka soo qaatay oo xadiiskiisaasu ku wada wariyey marka wuxuu leeyahay suuradaasna iyadna riwaayadu ay ansaxaysa ama shay iska banaan buu noqon laakiin taa waxaa banaynaya un culimadii ku tagtay in xadiidka riwaaye in macna lagu wariyaa inay banaan tahay inu hore usoo maray marka shardigeedii la helo kuwaas baa ayuu kuba tago marka mid kasta qaybtan laftigiisii laga sheegay mooyee qaybta kale ka harhsan alfaadiisii waxay noqonaysaa macna ahaan wax lagu warinayuu noqon dee qaybna waa kan laftigiisii mid kastaba qayb iyadu kaba wariyey bal markaa taasna waxa weye de ciddii iyadu la-aan iyadu le may asal ahaan laftiga waa in la idhaaliyo macna laguma warin karo suurooyinkan ma banaynayaanba bal taas weye marka suurooyinkaas ayaan ahayna imaka halkan uu sheekhu inoogu sheegay laba dee qaaliban waa laba suuro uno waa midna laba sheekh iyo wax ka badan buu wax ka warinaya mid ahaan laftigiisii buu ku gaabsaday ka kalena waa laba sheekh iyo wax ka badan buu ka warinaya alfaadoodii buu isdhexgeliyey oo adigu dee talfiiq ku sameeyo midba waxbuu ka soo qaaday midna waxbuu kaba soo qaaday arrintuna oo markay riwaayo noqoto riwaayo ay noqoto ama iyada ixtijaaj hadday tahay oo dee laleeyahy xadiiskaa talfiiqa uu ku sameeyey u kana matigiisii ama laftigiisii qayb soo qaatay kan kalena laftigiisii aynu u baahnay inaan xujaysano oon daliil ahaan u qaadano haddii labada ninba ay laba siqa ay wada yihiin ama laba hadday ka badan yihiin dhammaan ay wada siqaad yihiin sida xadiidkii cirki oo kale dhowr riwaayadooda u isu geeyeen zuhri oo kale ama dhowr nin oo xadiidka kaba warinayo uu isagu isu geeyey bal markaa taasoo kale hadday wada siqaad yihiin dee dhib ma laha oo iyaynaan garaninba qadarkii ninkani lahaa iyo lafdigiisii yaanu kii kale kaba soocnaaninbe kol hadduu ruuxu siqo yahay riwaayadiisiina ay tahay waa shay iska dee xujo ahaanna waa la xujaysanaya laakiin xaaladaa haddii midkood uu daciif noqdo labadoodiina lafdigii uu ka wada kooban yahay alfaadoodii yada xadiidkaasi xujo ma gelayo sababto cibaaro kasta ood qaadataa soo qaatay kii kalena laga tegay haddii iskaba gooyo kii kale suuradaas iyadnoo darar ma laha xagga riwaayada laakiin suuradan aan hayno ama siqa ha noqdeen daciifna dee xuja